xubno ka tirsan guddiga dhaqaale ururinta dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada beled xaawe ee gobolka godo ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhammaystirka garoonkaasi guddiga gacanta ku haya garoonka warbaahinta la hadlay ayaa baaq dheer u diray inay ka qayb qaataan dhismaha garoonkan qurbajoogta u dhalatay isla gobolkan iyo sidoo kale qof kasta oo garab ka geysan karaa nin malabka aana goosan aqoon marka la soo goyna ugu cunniin badan dadka dhuumanahayo ee baled xaawo ku nool oo cidi aana kaa lahayn garoonkaa soo bax geerida iyo nolosha ilaahay baa hay subxaanahu wa tacaala qofna ha ka baqin yakhaaf allaah maa yakhaaf naas ilaahay bes ka baq imow waa horumarkii ugu fiicnaa ee abad ay baled xaawo higsan lahayd ayaan taagannahy maanta qurba joogta waxaad ku bixisaan waxyaabaha ree hebel ree hebel baad dirirhayo hub baad ku gataan dhaqaalaa ku bixisaan ilaahay baad kuga ciqaabi doona yowmi alaakhira laakiin tan waxaad ku bixisaan waxay kuu noqonaysaa shaqada sadoqol jaariya ee dowladda federaalka dowladda federaalka waa dowlad ballaaran dee dhegahoodan waxaa ku maqleen inay garoobkan qaybtay ku lahayn ay ka qaataan waxaan qaas baa qooni u diraya xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka gado khaasatan degmada balaxaw inaa ilaahay ka baqdaan markaa xilkaan raadinaysaan ilaahaad baryaysaan dadkaan juhdi badan baan igula bixinayay juhdi ku bixiya garoonkan dadka ilaahay wax siiye ayagana dibadaha joogo oon baaqa u dirayna waxaa waaye war degaan lagaama leh imow waxaad bixin lahayd ku bixi halkan saddex qodob baan rabaa inaan oga hadlo qodobka koowaad waxaan boorrinayaa ama la hadlayaa si dhab ah oo daacada oola hadlaya dhammaan bahda dhallinyarada degmada baled xaawo iyo nawaacigeeda ku nool la inma arko kaalinkiinnina maadna qaadanin waxaan inkugu baaqayaa inaad u istaagtaan garoonka degmada baled xaawo sababtu maxaa yeelay annagu degmada keliix oon leennahay oon ku nool nahay oon ku dhalannay waa baled xaawo baled xaawo oo garoon hesho baled xaawo oo laami hesho waa horumar waay bulshadu waxay ka shaqayso waxyaalaha ilaahay ugu dhowaato bulshada waxaa ka mid ah waxyaalaha horumarka in laga shaqeeyo
maantay waxaan annagoo ah guddiga dhaqaalaha ee garoonka degmada baled xaawo garoonka diyaaradaha